الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفوس وترك الشهوات أي هذا كان باب بيان فضل الجوع xubaa baab u yahay in la caddeeyo fadliga ay leedahay gaajada iyo wa khushuunati alcayshi nolol adkaantu iyo waliqtisaari in lagu gaabsado cala alqaliili inta yar oo min alma'kuuli waalmashruubi waalmalbuus ka la cunaayo iyo ka la cabbaayo ka la xidhanaayo ka mid ah ama ahaatay iyo wagayrihaa kaa kayrkii oo min xuduudi nufuusi dheefaha nafaha ahaaday iyo wa tarki shahawaati shahawaadka in laga tago fadligiisuu baab u yahay markaa mu-alifku wuxuu uhi baabkan baabu fadli ljuuc waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen waxaa fiicnaan lahayd inuu yidhaahdo baabu fadli khushuunati alcaysh ceeshadkaanta iyo maladaadka iyo waxyaabaha macmacaanka adduunyada inaan waxba lasii raacraacin oo la yskaga tago fadligay leedahay hase ahaatee gaajada si ahaanteeda ama laf ahaanteeda wax fadli ahoo gaar ahoy leedahay ma jirto gaagaajada sideeda dee uma ammaano oo ammaan ma leh rasuulkana calayhi asalaatu wasalaam waxaaba ka soo arooray inuu ilaahay ka magan galay allaahuma inii acuudu bika min aljuuc fa inahu bi'sa aldajiic wa acuudu bika min alkhiyaana fainahaa bi'sat ilbitaana ilaahay oo waxaan kaa magan gelayaa gaajada baa rasuulku uhi calayhi asalaatu wasalaam sahaatee arrinta fiican ee axaadiista laga qaadanayo dhaqankii rasuulka calayhi asalaatu wasalaam iyo saxaabadiisii sharafta badnaydna uu ahaa waa in waxyaabaha markaa tarafka ah tilmaamaya adduunyadii in laysku iloobo laysku sii daayo lagu dhex raaxaysto waxyaabaha in markaa layskaga fogaado qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi fakhalafa min bacdihim fakhalafa waxaa soo weydaarta min bacdihim iyaga dambo dabadood dadkaa wanaagsan dabadood khalfun kuwa markaa xunxun kuwaasoo adaacu salaata salaada dayacay watabacu shahawaati shahawaadkana raacay waxyaabihii naftoodu ay jeclaysanaysay raacay sawfa yalqowna mar dambay la kulmi doonaan hayan shar iyo balaayay la kulmi doonaan ama hayan ay jazaa'a hayin lumistay lumeen abaalkeeday la kulmi doonaan ilaa man taaba wa aamana wacamila saalixa ilaa man taaba midka toobad keenay mooyaane wa aamano ilaahay rumeeyey ee wa camilo falay saalixan ay camalan saalixan camal suuban fa ulaa'ika kuwaasi yadkhuluuna aljanna jannada ayay geli doonaan walaa yudlamuuna shay-a shaynaba laga nuqsaamin maayo kaa suuratu maryam weeyaan oo ilaahay wuxuu ka soo warramay ambiyadii iyo atbaacdoodii iyo dadkii wanaagsanaa kuwa ilaahay u nicmeeyey khayrka badnaa kolkaasuu tilmaamay rabbi jalla fii culaah inay soo weydaarteen oo gadaalkooda yimaadeen dad xun oo markaa shahawaadkooda raacay waay marka waxaa ilaahay ku dhaleeceeyey waatabacu shahawaat salaada inay dayaceen oo tusaale ahaan ay tukanba waayeen oo ay ka tageen ama waajibaadkeedii iyo arkaanteedii iyo shuruuddeedii ay dayaceen oo idaacatu salaa waa maraatib weeyi waxaa dayacaadda salaada ugu sarraysa inuu qofku kaba taguu tukanba waayo kaasi dee wax dayacaad oo u dhimaniba ma jiro waxaa ku soo xigta inuu qofku salaaddii leeyahay waan tukanayaa laakiin waxyaabiha ay ku asixi lahayd arkaanteedii iyo shuruuddeedii iyo waajibaadkeedii uu dayaco uu gudan waayo khushuucdii tusaale ahaan ka tago marka idaacatu salaat way noocyo badanaysaa xataa inaad salaaddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku dayan weydo sidii rasuulka aada u tukan weydo waxay noqonaysaa nooc ka mid ah salaaddii oo la dayacay shahawaadka naftooda iyo waxyaabaha ay naftoodu jeclaysanaysay ugu yeedhaysana way iska raaceen wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi fakharaj fakharaja calaa qowmih fakharaja wuxuu ku soo baxay calaa qowmihi qoomkiisii buu ku soo baxay waa qaaruune fii ziinatihi xaal uu quruxdiisii ku sugan yahay iyo xaragadiisii isagoo aada u xaragoonaya oo shaqaalihiisii iyo fardihiisii iyo dahabkiisii iyo dharkiisii iyo quruxdiisii iyo waxalla wixii wataa oo aada u xaragoonayuu ku soo baxay fii ziinatihi jaar iyo majruurku waxay ku tacalluqaan xaal ay mutaza mutasayinan biziinatihi xaal uu isku qurxiyey oo uu ku xaragoonayo quruxdiisii qaala aladiina kuwii dabadeeta waxay idhaahdeen yuriiduuna rabay alxayaata addunyaa noloshan sokaysaa yaa layta lanaa midla maa uutiya qaaruunu alla maanu yeelanno waxa qaaruun la siiyey oo kale innahu maxaa yeelay qaaruun laduu xadin dheef midu saaxiiba weeye xadkaas oo cadiimin weyn dheef weyn oo adduunyaa ninkan la siiyey oo dadkii adduunyada jeclaa ee u hanqaltaagayay indha ku garaadlahana ahaa wa qaala aladiina kuwii waxay idhaahdeen uutul cilma cilmiga la siiyey ee cilmiga aakhira iyo diinta garanayey iyo adduunyadu inaanay waxba ahayn oo fitno unay tahay waylakum hooggiinee hawaabullaahi ilaahay abaalmarintiisa ayaa khayrun u wanaagsan liman aamana qofka ilaahay rumeeye wa camila saalixan camal wanaagsan fala walaa yulaqaahaa lamana waafajiyo hawaabkaasi ama kelmaddaa wanaagsan ila saabiruuna kuwa sabree adkaysta mooyaane cid kale lama waafajiyo marka adduunyadu waa fitno fitnada adduunyadu markay soo banbaxday ee ay isqurxisay dadkii ahlulcilmiga ahaa ee wanaagsanaa way garteen inay fitno tahay laakiin dadkii kale may garan waa kuwa uga digay laakiin kolkii dambe ee ilaahay jala wacalaa firco qaaruunka dhulka uula jaray wakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard markaa dadkii uu wada arkay oo xataa kuwii kolkaa hore lahaa alla ma aanu tiisoo kala lahaano dee waa kuwii arkay ay u caddaatay inuu lahaa qof lunsan waxana uu ahaa un wax lagu fitneeyey sidaa awgeed ba ahlulcilmigu aayaadkan waxay ka qaataan odhaahda qiimaha badan ee ah ama qaacidada ah alfitnatu idaa aqbalat carafaha alculamaa wa idaa adbarat carafahaa kullu nnaas ama carafahaa kullu axad fitnadu marka ay soo socoto dadka culimada leh aqoontale ayuunbaa garta halkaa inay fitna ka soo dhagaweynto ay ka soo socoto laakiin marka ay dadka intay saamayso oy galalafto cagta mariso wa idaarato dadkao dhan baa wada garta inay waxaani fitno ahayd waayahay وqاaلa تaعaaلى waxaa kaloo rabi yihi ثuma laتsأluna uma dabadeetana latus'alunna waa laydin weydiin doonaa yowmaidin maalinkaasi qiyaame can inaciimi nicmooyinkii ilaahay uu idin siiyey baa laydin weydiin doonaa suuratu atakaathur aakhirkeeda marka mar haddii la isweydiinayo nicmaysigan adduunyo qofku inuu waxa weeye yaraysto oo u islaaliya halkaasi ka cad wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi man kaana yuriidu alcaajilata man kaana axadka ahaada yuriidu mid rabaa alcaajilata tan degdegaysa waa adduunyada eh cajalnaa lahu waxaanu u soo dedejin fiihaa dhexdeeda maa nashaa'u inta aanu doonno ayaanu ka siin oonu uga soo dedejin liman nuriidu ka aanu doonno ayaanaanu u soo dedejin oonu wax ka siin uma dabadeetana jacalnaa lahu waxaan u yeeli jahannama jahannamaanu u yeeli yaslaaha jahanamadaasoo yaslaha uu geli doono ma yaslaha uu geli doonaa jahanamadaa madmuuman xaalo uu yahay mid la dhaleeceeyey oo madxuuran la fogeeyey raxmadda ilaahi iyo naxariistiisa laga durkiyey oo jahanama ku galay raxmadda ilaahay halkee buu ka helay waayahay walaayaatu aayaadku fil baabi xaalay ku sugan yihiin oo ay ka warramayaan baabkan adduunyada in la yskaga fogaado iyo maladaadkeeda oo aan lagu habsaamin kahiiratun way fara badan yihiin macluumatun waana la yaqaana marka aayaddan man kaana yuriidu alcaajilata sida macluumka ah waxay qeydaysaa aayadda suuratu huud ku jirta waxaana rabbi aayadda inoogu sheegay qofka adduunyada doonaya ee adduunyo doonka ah isagoo adduunyo un ka fikiraya iyadun raba eena aakhiro qorshaha iyo jadwalkaba ugu jirin ee xataa camallo wanaagsan haddii uu is yidhaahdo samee ama uu la yimaado adduunyo un ku raba ya macal camalkii lagu raadin lahaa aakhiro ayuu adduunyo un ku doonaya ka cidda sidaa yeelaysa adduunyadii la wada siin maaye ka ciddaa ka mida ilaahay uu doono adduunyadii horta wax ka siinaya qaar badan oo adduunyo un doonayaan helahaynba waa qodob ta labaadna in alle intuu doonayo ka adduunyo doonkaahi laga siin maayo intuu ilaahay doona laga siinaya soo ma aragtid intii ilaahay uu doonay oo uu qadaray ee uu maaragta usii qoray ayuu ka siinaya qaala wuxuu uhi wacan caaishata radia allahu canha qaalat maa shabica kamay dhergin aalu muxamedin reer muxamed sala allahu alayhi wasalama min khubsi shaciirin kimis heedeed yowmeyni laba maalmood oo mutataabicayni ee israacsan isku xiga xataa qubida ilaa la oofsaday rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam itafaqu calayh ilaa rasuulka la oofsaday kamuu dhergin kimis laga dubay ama laga sameeyey bahashaa heedda la idhaahdo ee de aynu naqaano oo nooc qabandida ka hooseeyo weeye waayahay waa laba cishoo israacsan wa fii riwaayati riwaayad kale waxaa ku soo aroortay oo bukhaarigu warinayo waayahay muslim qudhiisuu warinaya riwaayaddan dambe wa fii riwaayati riwaayad kale waxaa ku soo aroortay maa shabica aalu muxamadin aalka nebi moxamed kamay dhergin sala allahu calayhi wasalama mundu qadima almadiinata laga bilaabo markuu madiine yimi min طacaami اlburi ee cuntada qabandida halaatha layaalin saddex habeen oo macni maalmahoodiina watoo tibaacan israacsan oo isku xiga xataa qubida ilaa la qabtay markaa riwaayadina waxay anfiday saddex riwaayadina laba ismana diidayaan waayahay wuxuun baa xadiidkani walaalayaal inoo sheegayaa nabigeena moxamed calayhi الsalaatu wasalaam adduunyada siduu markaa uga fogaaday iyo sidaa agtiisa qiimaba aanay uga lahayn maladaadkeeda siduu uga fogaaday adoo fiirsada waa xataa qubida tan noocaasina ama xadiidkana iska hor iman maayaan xadiidkii kale ee saxiixa isaguna ku yaalla ee cumdahana aynu ku soo maray waktigii dambe markii futuuxaadku ay dhaceen ee muslimiinta adduunyo badan ay u furantay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxyaabahaa soo gala wuxuu kaydsan jiray sanad wixii reerihiisu iyo xaasaskiisu ay cuni lahaayeen ayuu u kaydin jiray baa xadiis sheegaya saxiix ma garata sanad dhan buu u kaydin jiray dabadeetana xadiidkana wuxuu sheegayaa laba cishoo israacsan bay sheegaysa waay iska hor iman maayaan bay ahlucilmigu yidhaahdeen waayo way dhici jirtay rasuulkeenna sharafta le calayhi الsalaatu wasalaam inuu damci jiray inuu u kaydiyo reerihiisa sanad wixii ku filaan laha oo intuu usoo qorsheeyo uu maaragtay meel usoo dhigo laakiin may kaydsanaan jirin raashinka noocaas iyo cuntadaasi waxaa dhici jirta isagoo halkan kusoo tuulay in markaba dad baahni ay yimaadaanu deetana u qaybiyo oo uu ku faraqo markaba ay dhammaato soo ma aragtid markaa dadka muslimiinta iyo masaakiinta iyo dadka baahan iyo ummaddaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u qaybin jiray sidaa awgeed baa mar alla markay soo gashaba uu isdhaafin jiray taasaa markaa keenaysaa arrinkan ay dumarkiisu sheegeen ahlulcilmiga qaar baa waxay idhaahdeen axaadiidtan sheegaysa khushuunat lcayshkii ama nolol adaygii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo qoysaskiisu ay soo mareen ka warramaysa waxay ahayd waagii hore waktigii hore ahayd ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam macnihi aan futuuxaadka badan iyo dee adduunyada badan iyo waxa aan la helin ma garata laakiin tan noocaasi sax maaha waayo xadiidkan maxaa ku yaalla xataa qubida soo ma aragtaan xadiid kale oo saa sheegaysaana way xoojinaysa markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaa adduunyada uu ka tegey saasaa xaalkiisu ahaa wixii soo galana sidaa aynu sheegayna ayuu ka yeeli jiray wa can curwata curwa waxaa laga wari waa curwa ibnu zubayr can caaishata ay can khaalatihi caaishata habaryartii caaisha wuxuu ka wariyey ilan asmaa dhashae radia allahu canha e annahaa umi lmu'miniina kaanat inay ahayd taquulu mid tidhaahda wallaahi ilaahay baan ku dhaartay abna ukhti habaryaro inanka inantayadu dhashayo macnii habaryar bay ka dhigantay in kunnaa intaasi waa mukhafafatun min ahaqiila isamkeedina wuu xadfan yahay in kunnaa ay innaa kunnaa waxaanu ahaan jiray annagu nanduru kuwa eega ila alhilaali bisha uma alhilaali haddana bishaanu eegi jiray bisha kale uma alhilaali haddana bisha kale aanu eegi jiray oo alhilaalidaa ugu horeysa ilaadaasaa lagu jiray xarfuljarkaa ka horeeya labada dambana waa lagu cadfay oo umadaasaa dee xarfu cadafee garo halaathatu ahilatin ay hiya iyadu halaathatu ahilatin waa saddex bilood oo fii shahrayni laba bilood markaa ku dhex jira saddex dayax bilasho oo laba bilood ku dhex sugan sidaasaanu ahayn saddexdaa bilbilasho kuwa eega wamaa uuqida xaalaan lagu shidin fii abyaati rasuuli illaahi guryaha rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama naarun dab yacni laba bilood baana soo mari jiray walkaasay ta kalena noo bilan jirtay iyadoo guryaha rasuulka aan dabba lagu shibin unduruu yaa ikhwaan marka saddex ahila ama bilasho oo laba bilood ku dhex jira waxaa loo jeedaa bil baa bilatay oo way dhammaatay tii labaad baa haddana bilatay iyadiina way dhammaatay halkaa maxaad ku haysaa laba bilood soo maaha tii saddexaad baa bilaabantay markaa laba bilood baa dhammaaday mid kalena way way bilaabantay soo maaha saasaa looga jeedaa waa laba bilood iyo saddex bilbilasho oo la arkay hilaalla waxaa la idhaha dayixu magacyo badan buu leeyahay hilaal waxaa la idhaha bay ahlulcilmigu idhaahdaan habeenada hore ee bishu ay bilowga tahay ya ilaa labada ilaa saddexda ilaa kowda habeenadaa hore ayaa hilaal la ydhaha hadhow markuu soo dee dheeraadana dayax baa la ydhaha qabar baa la ydhaha waayahay halaathatu ahilana waa khabar weeye mubtadihiisina waa hiya halaathatu ahila oo fii shahrayn waa saddex bilasho oo laba bilood ku sugan waay halaahatana waa la akriyay in la kor dhigo markaana ishkaal ma leh iyada oo muddada inta alle guryaha rasuulka aan damba lagu shidhin wama uqida fi abyaati rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama naaru qultu waxaa hi yaa khaalatu habar yaro famaa kaana yucayishukum oo muxuu markaa idin siin jiray wamaa kaana yucayishukum muxuu ceeshiyo waxaa ku noolaataan idinka dhigi jiray muxuu idinku cuntaysiin jiro cunto idinka dhigi jira weeyi sidaa markaa haddaanay kuugu xarakaysnayn sidaa u xarakayso wamaa kaana yuciishukum ha akrin yucayishukum weeyi ya wamaa kaana yucayishukum muxuu idinku cuntaysiin jira uu cunto idinka dhigi jira qaalat waxay tidhi alaswadaani labada madmadow atamru timirta iyo walmaa-u biyaha weeyaane timirtu waa madowo weliba timirtii madiinaa dee saa u badnayd biyaha laakiin waa la yska raaciyo dee biyuu ma madoobo midab midab gaaraho madowo ma laha soo maaha ee waa min baabi takliibunoo waa la raaciyo had iyo jeerna dee biyaha markaanay wax kale la socon inaguba waa inaga nidhaahna biyo madow biyo madow mooye wax kale maan cabin soo maaha biyo madow mooyaane wax kale maan arag ama wax kale maan cabin waaye labadaasun baanu isticmaali jiray bay tiri ilaa annahu ha yeeshee kaana lirasuulillaahi rasuulka ilaahay waxaa u sugnaa sala allahu alayhi wasalama jiiraanun olog min alansaari ansaar ka mid ah jaar ansaarta ka mid ah wa kaanat lahum waxaanay lahaayeen manaa'ixu xoolo la maal siiyey bay lahaayeen manaaix waa jamcu maniixa ama minxa alminxa iyo almaniixa baa la odhan karaa markaawaa waxaanaynu inagu nidhaahno maalsin neef buu imaaliyey hal ama maaragta ri oo kale oo qof leh neef hal le irmaan ama ri irmaani waa inuu qofka la yidhaahdo intaa irmaan tahay soo maal oo caanaheeda ku intifaac markay gudhana iska soo celi ma garata maniixada waa saas weeye waana dee arrin weyn weeyaano neef dhan oo caanalaho irmaan qofkaad maxaad mucunaysaa siiso hore waataynu usoo marray in arrintaas ay ka mid tahay hal iska daayay ri qofka inaad maal siisaa inay ka mid tahay khasladaha iyo arrimaha jannada lagu galo horaynu usoo marray oo arrin aada u muhiima wey marka waxay lahaayeen manaa'ixu xoolo waxa weeye la maal siiyey wa kaanuu waxay ahaayeen yursiluuna kuwa u soo diray ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama xaggiisa min albaaniha caanaheeda wax ka mida ayay markaa u soo diri jireen fayasqiinaa dabadeetana wuuna siin jiro wuuna dhansiin jiray fayasqiinaa caanahaasuu dabadeetana na dhansiin jiray muttafaqun calayhi yusqiinaa iyo yasqiinaa ba oo la akri kara waayahay marka xadiidku wuu ku cad yahay macnaha baabka sheekhu uu u guntay oo hadday adduunyadu macno lahaan lahayd ama wax wanaagsan ay ahaan lahayd rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam oo ahaa afضal albashar sayidu waladi aadam ayaa ku raaxaysan lahaa ku nicmaysan lahaa laakiin marka uu sidaa u galay ee uu iskaga tegey waxay taasi tusinaysaa qiimo daraanteeda waata kale rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam xaasaskiisa iyo ehelkiisa iyo dadka la noolina iyaguna way fahansanaayeen adduunyadu inaanay qiimo lahayn oo camalka aakhira ayaa lagu wada dadaalayay qaala wuxuu uhi wa can saciidin ilmaqburiyi saciid almaqburi caalimkii la odhan jiro oo taabiciga ahaa waxaa laga wariyey abu saciid baa kunyadiisana la odhan jiray المqburina waa nisba ilىa mawaadic اlqubur ama ilaa mawdic اlqubuur meesha xabaaluhu ku yaalaan baa loo nisbeeyey can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu canhu anahu mara annahu abu hurayra mara wuxuu soo maray biqowmin rag buu soo maray raggaasoo bayna aydihim hortooda ay taallo shaatu neef adhiyahoo masliyatun la solay neef adhiyahoo la solay ayaa hor taallay neef yaroo adhiyahoo intay soleen dee aada u macaan oo juqa baa hor taallay fadacawhu way u yeedheenoo waxay dhaaheen kaale nala fadal fa abaa wuu iska diiday an ya'kula inuu cuno maya buu yidhi wa qaala waxaanuu yihi kharaja rasuulu اllah rasuulka ilaahay wuxuu ka baxay salى اllahu عalayhi wasalam oo uu ka tegay min addunyaa adduunyada walam yashbac isagoo aan ka dhergin min khubsi shaciiri kimista heedda isagoon ka dhergin ayuu adduunyada ka baxay idina waxay igu yeedhaysaan neef la solay oo adhay ah rawaahu lbukhaariyu imaamu lbukhaari baa saxiixa ku wariyey markaa waxaa sax laga qaadanayaa xadiidkan cunto haddii ay ku hor taallo dadka wanaagsan hadday kuu suuro gasho inaad ugu yeedho sida ay raggani sameeyeen waa abu hureyra oo culimmadii saxaabada ka mida ayay ugu yeedhayaan waxaa kaloo laga qaadanayaa dii waxa weeyaan suuragal aanay ku ahayn inaad dacwadda ama yeedhmada aqbasho ama uu jiro arrin keensanaya inaanad ka qeyb gelin ama aanad ajiibin inaad dadka u cudur daarato aada u caddayso wuu diiday abu hurayra sababtana wuu sheegay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam saasuu adduunyada kaga tegay marka waan ku dayanayaa weyn rasuulkaan ku dayanayaa calayhi salaatu wasalaam oo sidii nabiga moxamed aanuu isugu sii dayn adduunyada maladaadkeeda iyo tarafkeeda iyo addiyaa laba kuu roya waxyaabaha noocaasa ayaananana isugu sii daynayn weeye saasaanay saxaabadu jeclaayeen sidii rasuulkoodu calayhi salaatu wasalaam adduunyada kaga tegey iyaguna inay sidaa kaga tagaan ayay jeclaayeen ridwaan ullaahi calayhim wuu iskaga tegay markaa lama cunin qaala wuxuu yihi masliyatun bifatxi lmiimi ay mashwiyatun la solay wey solayga iyo dubniinka iyo hogeynta iyo waa siyaabaha dee wax loo bisleeyo un bay ka mid tahay soo maha ya waa siyaabaha wax loo bisleeyo waxaan ka yaabayaa dhalinyartu inay halkaa aada ba ufahmi waayaan ya raggaan weli hilib dubani qaala wuxuu uhi wacan anasin radia allahu canhu waxaa laga wariyay anas rabbi raalliha ka noqdee qaala anahu qaala inuu yihi halkaa cumdahaynu kusoo aragnaye xadiidta can baa ka horeysa can anas oo kale tusaale ahaan ama can abi hurayra meesha waxbaa ka go-an waxaa ka go-anna waxaa laga dhigi karaa ficil majhuula waxaa kaloo laga dhigi karaa dee musame can anasin ee rawiya can anasin anas waxaa laga wariyey haddaad musamo ka dhigtana waa suuragal oo rawaahulbukhaariyu baa xadiidkan imanka tusaale ahaana u odhan doonaa can anasin ay rawa lbukhaariyu imaamu lbukhaari wuxuu ka wariyey can anasin sooma aragta ama rawa lbukhaariyu wa muslimu can anasin ama rawa tirmidiyu wa abu daawuuda can anasin wahaakada qaala wuxuu uhi lam yaakul inabiyu nabigu ma cunin salى اllahu عalayhi wasalama calىa khiwaanin miis kuma dul cunin cunto xataa maata ilaa uu dhintay wamaa akala mana cunin khubsan kimis muraqaqan la jilciyey xataa maata ilaa uu ka dhintay rawaahu lbukhaari khiwaanka waxaa la idhaahdaa miiskan cuntada la dul saaro markaa marka aanay cuntadu dul saarnayn ayaa khiwaan la yidhah bay ahlulcilmigu yidhahde cuntada marka la dul dhigana maa-iduu noqonaya sooma aragtid marka dee imakaba aada baynu u samaynaaye miiska cuntada wax la yidhahdo sooma ad arag oo guryaha fadhiga yaalla waa min caadati ahli taraf oo waxay ka wahsanayaan ama dhibsanayaan intay cuntada ku foorfoororsanayaan dabeetana miiskaa qofkii la simanee halkana ayaa cuntadii la dul saaraya halkaasunbuu dabeetana he ka cunaya soo ma aragtid halkaasuu ka cunaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa uu ka dhintay miis noocaasa cunto kuma dul cunin khiwaanku waa kaa weeye waa miiskan cuntadaynu hadda isticmaalo wamaa akala khubsan muraqaqan xataa maata khubsiguna waa kibis la jilciyey muraqaq la jilciyey oo la haadiyey oo la hufay oo la dixiin laga dhigay macaan oo hunguri mar leh ma cunin wa fii riwaayati lahu riwaayad kaleo imaamu lbukhaari u sugani waxaa ku soo arooray walaa ra'aa shaatan samiitan bicaynihi qad walaa ra'aa mana arag rasuulku shaata neef adhi ah oo samiitan la foorneeyey bicaynihi ishiisa kuma arag qad weligii neef adhi oo la foorneeyeyna ma arag waayahay shaatan samiitan samiidka waxaa looga jeedaa oo asal ahaan la idhaha sida ahlucilmiguba ay ku sharaxayaan in maaragtay neefka waxaan imaka ofanka la idhaahdo la geliyo waxaa la samayn jira neefka inta la gowraco oo waxa weeye uurku jirta laga saaro halkaa laga jeexo beerka oo uurku jirta oo dhan laga saaro caloosha iyo ma ilaa dalik ayaa biyo kulul oo baylaa la gelin jiray saa dhogorta ay kaga maaragtay dhogorta kaga rifi jiray ama dhogortu ay kaga yaaci jirtay ma garata dabadeetana calooshiisaa khudaar iyo waxyaabaa laga buuxinaya lagu gurayaa saa dib loo tolaya ma fahanta kolkaasaa dabadeetana sidaasaa lagu lagu hogeynaya ama lagu lagu dubayaa wax ofin la idhaahdo ayaa imika la sameeyaa la geliyaa meel dee loogu talagalay wax dee khaanad oo kale ah oo loogu talagalay baa la geliyaa dabeetana dabkiina waa lagu istaadhayaa halkaasuu dabadeetana ku karsamayaa waa neefkiin waxba laga goyn ma garanayso uurku jirtiinu laga saaray calooshana inta loogu guro qudaar iyo wax lamidaa deetana dib loo tolayaa soo ma aragti saasuu ku bislaanaya deetana wuxuu noqonayaa hilib macaan macaan macaan buu noqonaya gaar ahaanna waxaa lagu sameeyaa sidaa neefka yar ama xoolaha yar ee dhaylada ah ya neefka adhiga ee yar baa lagu sameeyaa sidaasee dhaylada ah soo ma aragtid waay samiidka saasaa looga jeeda ee waxaana sameeya sida sharaxaba uu ku leeyahay dadka mutarafihiinta ah ee dee waxooga iska ladan ayaa sameeya waa imika ofinkaa aynu sheegayno guryaha dadka qaar buu ku yaallaa ku aragte ya kuma wada yaalla ama kuma badnaan filaya laakiin qaar buu ku yaallaa guryahooda oo dadka maaragtay dee iska ladan qaar baa markaa neefkii saasun bay ku sameynaya meelun bay saa u gelinayaan laydhkiina waa lagu istaadhaya isagoo bisil oo habaysan ayuun baa laga soo saaraya ya waay qaala wuxuu uhi وعan النucmaan بn bashiiri radي الlahu canهuma qaala laqad ra'aytu waxaan arkay nabiyakum nabigiina ayaan arkay salى الlahu عalayhi wasalama wamaa yajidu wlxaal maa yajidu aanu helahayni min adaqali timirta teeda liidata maa yamla'u bihi baطnah wuxuu calooshiisa ku buuxiyo rawahu muslim addaqlu tamru radiy orana waynu usoo mar xadiidkan mid kale oo la macnaa macnahan sheegaya xadiidkii cumar waynu samiro cumar macnihii sidan uu sheegayay markaa nucmaan ibnu bashiir oo saxaabiyun minu saxaabi waagii dambuu hadalkan sheegayey oo iyadoo ay iska ladan yihiin oo haddii alaba kuu royin cunto iyo cabis iyo wax kasta ay haystaan ayuu dadka xasuusinaya soo imaka cuntada iyo cabista waxaa doontaan ka heli maysaan haa laqad ra'aytu nabiyakum salى اllahu عalayhi wasalam wama yajilu min adaqli ma yamla'u bihi baطna haddaba waxaan arkay nabigiinii moxamed ahaa oo xaalkiisu sida ahaa salى اllahu عalayhi wasalam marka nicmaday ku jiraan buu xasuusinayaa inaanay ku israafin oo aanay ku xadgudbin oo aanay ku luminna wuu u sheegayaa waxaa kaluu u sheegayaa xaaladdii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku baxay qaala wuxuu uhi wacan sahal bni sacdin radia allahu canhu waxaa laga wariyey saxaabigaasi qaala annahu qaala inuu yidhi maa ra'aa rasuulu llaahi rasuulka ilaahay ma arag sala allahu calayhi wasalama annaqiya daqiiqda markaa saafiga ah ee naqiga ah ma arag annaqiya sida fatxulbaarigaba ku taalla waa annadiifa alabyad ta nadiifta ah ee la saafigareeye cadwi ma arag rasuulku min xiina btacahahu allahu tacaala laga bilaabo waktigii ilaahay soo saaray xataa qabadahu llahu tacaala ilaa ilaahay uu qabto macni u absaday intaa ma arag daqiiqda ta noocaas faqiila lahu waxaa lagu yihi sahl ibnu sacad alkaana la kuma lahaydeen fii cahdi rasuulillaahi waktigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam manaakhilu shaandhooyin ma lahaydeen manaakhil waa jamcu munkhul sida inoo soo socotaa markaa munkhulka iyo manaakhishuna waxa weeyaan wax shaandhada oo kale ah waa wixii raashinka lagu haadin jiray ee lagu kala reebi jiray isha iyo baalka iyo waxyaabaha noocaasa lagaga reebi jiray manaakhilu shaandhooyin ma lahaydeen qaala wuxuu ihi maa ra'aa rasuulu llaahi rasuulka ilaahay ma arag sala allahu calayhi wasalama munkhulan munkhul ma arag ama shaandho min xiina btacahahu allahu tacaala laga bilaabo waktigii ilaahay soo saaray xataa qabadahu allahu tacaala marka qalabkan wax lagu kala haadiye raashinka lagu kala haadiye iyo waxyaabahaasi may rasuulku ma arag bu waqiila lahu waxaa lagu yihi kayfa kuntum sideebaad ahaydeen ta'kuluuna kuwa u cunaa ashaciira heedda hayra mankhuulin iyadoo aan la kala hufin oo markaa aan la shaandhayn oo ishii iyo baalkii waxyaabihii la midka ahaa aan laga gurin qaala wuxuu uhi kunnaa waxaanu ahay nadxanuhu kuwa ridqa waanu ridqi jiray wananfukuhu dabadeetana waanu afuufi jiray wananfuku waanu afuufi jiray markaanu ridqno waa iyadoo qalalan fayaiiru wuu duuli jiray maa taara wixii duulayaa wuu duuli jiray markaa markaanu ridiqno ayaanu afuufi jiray oo ishii iyo baalkii iyo buushii iyo waxyaabahaas kolkaa wuu duuli jiray wixii duulaya wamaa baqiya wixii hadhana haraynaahu waanu qoyn jiray haraynaahu ay balalnaahu bilmaa biyaanu ku qoyn jiray weyi si aan uhunguriga iyo noogaga joogsan marka aanu cunayno rawaahu lbukhaari bukhaari baa saxiixa ku wariyey qaala wuxuu uhi qowluhu annaqiya huwa bifatxi اnnuuni wa kasri اlqaafi wa tashdiid اlyaa annaqay wa huwa alkhubsu waa kimista alxuwaara cad alxuwaara kelmaddaa qudheedu waa ta magacaala weeye oo alxuwaara qudheedaaba caddaana wa huwa isagu addarmaku darmak weeye darmakna waa la idhaahdaa darmak qudheeduna warkaa waa iyada qudheedu waa caddaankii oo tii caddayd markaa macnuhu wuxuu noqonayaa darmaku ey khubsu darmaki darmagta waa laxooxdeeda iyo markaa khubuskeeda qowluhu haraynaahu huwa bihaain muhallahatin ha baa la akhriyaya uma raa-in mushadada haraynaahu uma yaa-in muhanaa min taxt ya labada dhibcood laba dhibcood hoosta ku leh uma nuun haraynaahu ay balalnaahu waanu qoynaynaa weeyi waxaanu ku qoynaynaa bilmaa sida fadxigaba ku taalla balalnaahu bilmaa biyaanu ku qoyn jiray wacajannaahu dabadeetna saasaanu ku qooshi jiray weeyi intaanu biyo ku qoosh ku qoyno ayaanu qooshi jiray waaye waxa walaalayaal xadiidkana inoo muujinaya isaguna tarafka waxa loo yaqaano iyo cuntada in lagu tafanuno oo la habeeyo oo la kala saaro oo haddii aan laba kuu rumayn la isku sii mashquuliyo siday uga fogaayeen iyo aalado badan oo waagii dambe aada loo isticmaali jiray ama markaa hore qudheeda dadka qaar ay isticmaali jireen inaa rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam iyo markaa saxaabadiisii sharafta lahayd aana isticmaali jirin xaasoo dhammina waxay sheegayaan in maaragtay adduunyada macmacaankeeda iyo waxyaabahaas aan waxba laysan sii raacin qofkuna sideedaba qof adadag waa inuu noqdo ya wax waliba way iska dhici karaan baahi baa iska iman karta socotaa iman karta gaajiyo macluul baa iman karta jihaad baa iman kara qofku iska hadduu yahay qof maaragtay raaxa ku kora oo mar walba doonayo inuu afka biyiyo baad ku hayo oo uu doonayo maalintii inuu saddex jeer wax cuno siduu u noolaanaya hadhow haddii runi run tagto ya sidee buu qofku waxa weeye isaga xijinaya haddii rag layshelo laysbaacsado elaan biyiyo baatoona oolin sidee buu qofku waxa weeye isaga xijinaya dee ogaadana oo waagaa hore waa ogtiin xaalka lagu jiray jihaad baa socday dagaalaa lagu jiray gaaladii baa la yska dhicinayay weeraraa la qaaday difaac baa la waday qaala wuxuu yihi wacan abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyay abi hurayre rabbi raalliha ka noqdee qaala anahu qaala inuu yidhi kharaja rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuu baxay sala allahu alayhi wasalama daata yowmin maali aw leylatin ama habeen wakti un wakhtiyada ka miduu baxay faidaa huwa biabi bakrin wa cumara waaba isagoo ku soo kadiyey abu bakr iyo cumar radia allahu canhuma macnii waxaa loo jeedaa abubakar iyo cumar unbay muris kusoo yidhaahdeen markuu saa u baxay iyagoo iyaguna soo baxay macnuhu waxa weeye fafaaja'a khuruujuhu ru'yatahumaa soo bixistiisii waxay kusoo kedisay aragtidoodii markuu saa u soo baxay unbuu arkay mudh fafaaja'a khuruujuhu ru'yatahumaa waay faqaala wuxuu rasuulku uhi maa akhrajakumaa maxaa idin soo saaray min buyuutikumaa guryihiinnii maxaa idinka soo saaray haadihi saacata xilligan xilli aan caada ahaan lasoo bixinna way ahayd wax keensanaya in loo soo baxaana ma jirin qaalaa waxay idhaahdeen aljuucu ay akhrajanaa waxaana soo saaray aljuucu gaajo yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay o gaajaana soo saartay marka daahirka lafdigan waa inay labadooduba saa yidhaahdeen riwaayaadka qaarna cumar baa sidan yidhi bay tilmaamaan qaala wuxuu rasuulku uhi wa ana aniga anigana waaladii nafsii biyadih allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay la akhrajanii waxay soo saaray alladii midka akhrajakumaa idin soo saaray gaajada idin soo saartay baa ana isoo saartay quumuu kaca kacoo bal haddayna marya faqaamuu macahu maciisa ayay kaceen oo markaa way raaceen oo israaceen u fiirsada ikhwaani waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saaxiibaah labadiisii saaxiib ee marka rasuulka laga yimaado dadka ugu fadliga badnaa ee labadiisii wasiiraha xaalkaasay ku kulmeen la yaabka leh fa ataa rajulan wuxuu u yimi nin min alansaari ansaarta ka mid ah magiciisana xagga dambuu ka sheegi doonaa abulhaytham baa la odhan jiray magaciisa caadigaana maalik baa la odhan jiray abulhaytham ibnu tayihaan sheekhaa soo wada fa ataa rajula min alansaari faidaa huwa laysa fii beytihi waaba isagoo gurigiisii aan joogin isagoon gurigii joogin ayay la kulmeen falamaa ra'atu markay aragtay almar'atu haweenaydiisii markay aragtay qaalat waxay tidhi marxaban wa ahlaa waay soo dhowaada bay ka dhigantay soo dhowaada oo maaragtay waxa weeye markaa labadaa kelmadood ee marxaban wa ahlan waa laba kelmadood oo laysku soo dhoweeyo caamilkoodii ama ficilkii ku camal falee nasbiyeyna wuu xadfan yahay waana macruuf marxabanna waxaa la soo qadarayay wajadta manzilan raxban fanzil waxaad la heshay meel ballaadhan baad heshayeen kaalay oo deg wajadta manzilan raxban raxbanna waa waasican fanzil deg ahlanna waxay noqonaysaa saadafta ahlan faanis bihim ehel wanaagsan baad la kulantay wehesho oo iyaga markaa la joog marka adigu waa laba kelmadood la isku soo dhaweeyoon marxaban wa ahlan soo dhowaada wa qaala laha wuxuu ku yidhi haweenaydii rasuulullahi rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalam aina fulaanun hebel mey mee ninkii guriga lahaa reerka lahaa qaalat waxay tidhi dahaba wuu tegey yastacdibu lana almaaa isagoo biyo macaan noo dalbaayo oo noo soo dhaaminayo wuu tegey si biyo macaan uu noogu soo dhaamiyo id jaa'a waxa yimi isla markiiba alansaariyu ansaarigii baa yimi oo id inay markaa fujaa-iyo tahay baa suuragal ahoo ay mufaaja'a sheegayso markii ay sidaa u wada hadleenba ansaarigii baa soo galay fanadara wuxuu eegay ansaarigii ilaa rasuuli illaahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalama wa saaxibayh iyo labadiisii saaxiib uma qaala dabadeetana wuxuu ihi alxamdu lilah ilaahay baa mahad oo dhan iska leh ma axadun qofna ma aha alyowma maanta akrama mid ka wanaagsan adyaafan marti xagga martida minii aniga cidina ma anta igama diyaa marti wanaagsana waayahay dee rasuulkii iyo labadiisii saaxiib baa maanta ii marti aho ii imi bay ka dhigantay markaa wuu farxay rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam ninkaasuu qabtay xaggiisa waxaanay tilmaamaysaa haddii mararka qaar dee baahi darane ay ku qabato qofuna ay isku wanaagsanaydeen ama saaxiibba tihiin ama isku naf qaybsan jirteen ma aada og tahay inuu arrinkaa raalli ka yahay oo uu jeclaysanaayo inaad dee u qada tegi karto oad odhan kartaa bal maanta waran maxaad haysaa maanta ya aada u qada tegi kartaa ama u casho tegi karto xaalka markaa markuu kugu daraabo maa axadun axadna ma ahaanin alyowma maanta akrama adyaafan min minii mid iga marti wanaagsan markaa akramadaasi horta maadaasi waa xijaaziyadii ka mid ahayd alxuruufu lmushabahatu bilaysa waa maadaasi waa xijaaziyadii maa haadaa basharan iyo maa huna umahaatihim iyo meelaha maada ku jirtoo kala weyn isamkeedina waa axaduntaa khabarkeedina waa akrama sidaa awgeed akramo dhaho saa u korna adyaafanna waa timiis wey adyaafanna waa tamyiis faindalaqa wuu tegay ninkii oo fajaa'ahum wuxuu u keenay horta dee ina mariya buu yidhi oo geed hadhaca oo beertii ku yaalla ayuu u goglay ama u geeyey faindalaqa kolkaasuu tegay oo fajaa'ahum wuxuu u keenay bicidqin laan buu u keenay fiihi ay ku taallo busrun busur iyo wa tamrun timir iyo wa rutabun rutabi ay ku taallo la-an timira buu teenay geed timireed markaa ka mid ahoo timir leh haye timir kala duduwan oo busriga iyo timirta iyo rudabka waa marxaladaha ay dee timirtu marta un marxalada ciidda ka badan bay martaa soo ma aragtid marka marxaladaha ay soo marta waxaa ka mida busr waa xaal ay weli adag tahay laakiin la cuni karo soo ma aragtid isla markaa aanay aadna weli u bislaamin waxaa kusii xiga rudab markay noqoto rudabna way bislaatay waanay qoyan tahay waxaanay kolkaa leedahay maxay waa markay nafaqada sii nafaqada badan tahay ay sii wanaagsan tahay rudab marka ay waxa weeye ingegto ee rudabnimada ay sii dhaaftana tamrun bay noqonaysaa soo ma aragtid intabana waa la cuni karaa laakiin rudabkaa ugu sii faankulaysan ama ugu sii fiican markaa laanintaasi ku wada taallo ayuu usoo jaray saxaabigaasi rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo labadiisii saaxiib lafdi kalea wuxuu sheegayaa inuu rasuulku yihi maxaad usoo naqayn weyday oo markaa aada usoo guri weyday o kaasuu yihi waxaan isirhe tay iyagu doonayaan haka haka naqaystaan oo haka cunaan fa qaala wuxuu ku yidhi kuluu cuna kuluu cuna buu yidhi wa akhada wuxuu qaaday almudyata mididiina wuu qaaday mididiina wuu qaaday wuxuu doonaya inuu waxu qalo markaasuu arkay oo faqaala lahu rasuulu llaahi rasuulka ilaahay baa ku yidhi sala allahu calayhi wasalama iyaaka walxaluuba waxaad iska ilaalisaa ood naftaada ka ilaalisaa ta irmaan neefka irmaan iska jir iyaaka walxaluuba waxaad iska ilaalisaa ta irmaan marka alxaluub waa facuulo bimacnaa mafcuula alxaluub ee almaxluuq ta lamaale ee irmaan hanoo gowricin waayo waa neef dee waxtar joogtaa leh neefka irmaan oo kale ka haddii la helaayo neef aan irmaanayn dee isaga in looga weecdo weeyi si tan irmaan loo maalo oo loogu loo intifaacsado fadabax lahum buu usoo gowraco neef buu usoo qalay faakaluu way cuneen min ashaati neefkii adhi ahaa bay wax ka cuneen wa min dalika alcidqi laantimireeddaana waxa weeye waxbay ka cuneen wa sharibuu biyihiina way cabbeen qarbadkii biyaha ah ee macaanaayu keenayna way cabbeen falamaa inshabicuu markii ay dhargeen ee cuntadii ay ka dhargeen ee warawu ay cokanaadeen ee sharaabkiiyo biyihii ay ka cokanaadeen biyihii qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahi wuxuu ku yihi salى اllahu عalayhi wasalama liabi bakrin wa cumara radia allahu canhuma labadaa nin wuxuu ku yidhi waladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye latus'aluna waa laydin weydiin doonaa can haada naciimi nicmadan yowma alqiyaamati maalinka qiyaame akhrajakum waxaa idinka soo saara min buyuutikum guryihiini aljuucu gaajo uma dabadeetana lam tarjicuu maydaan soo noqon xataa asaabakum ilaa ilaa wuu idin heleelay ha'da naciimu nicmadan ilaa idin heshay oo ay idinku habsatay rawaahu muslim oo ay isla hesheen hadh macaan iyo biyo macaan iyo hilib macaan iyo timir macaan intaasoo dhan a isla heshay soo ma aragti intaasoo dhan ilaa isla heshay muslim baa saxiixa ku wariyey qaala wuxuu uhi qowluha hadalkeeda ay tidhi yastacdibu ee yatlubu lmaa alcadba biyo macaan buu noo dalbayaa weeye wahuwa tayibu biyaha nasabkaa weeye macaan waalcidquna bikasri lcayni wa iskaani daali lmucjamati alcidqu wahuwa alkibaasatu weeye kibaasaduna waa maxay wahiyo lqusnu waa laanta geetimireedka ah wa isku sii fasiray qariib buu qariib ku fasiray waayahay qaala wuxu uhi wlmudyatu bidami lmiimi wa kasrihaa hiyo sikiinu sikiinta weeyi waa midida walxaluubuna daatu labani tacaanahale weeye marka alxaluub waa facuulo bimacnaa mafcuul ah ay almaxluub talamaalo weeyaane la liso ee lafdi kalena wuxuu sheegaya laa tadbax lana daata darin mid caanale hanoo hanoo gowrici wasu'aalu can hada naciimi wuxuu sheekhu yihi alimaamu nawawiyu raximah اllah wasu'aalu isweydiinta can hada naciimi nicmadan la isweydiinayaana su'aalu tacdiidi الnicami waa su-aal ku saabsan nicmooyinkii in laysu tiriyo taa ma hesho taa ma hesho taa ma hesho laa su-aalu tawbiiqin wa tacdiibin su-aal laysku dhaleecaynayo o laysku cadaabayo ma aha waayo mar hadduu shay mubaaxa yahay oo ilaahay u baneeyey dee lagu waxa weeye tawbiiqin maayo laguna cadaabi maayo wallahu aclam qaala wuxu uhi wahada alansaariyu ansaarigani aladii atowhu kaasoo ay u yimaadeen huwa isagu abulhaytham weeye abulhaytham ibnu tayihaan abulhaytham waa kunyadiisa magaciisana maalik baa la odhan jiray malik ibnu tayihaan kada jaءa mubayana fii riwaayati tirmidiyi wagayrihi kada jaءa saasuu ugu yimi mubayanan xaalo uu yahay mid la caddeeyey fii riwaayati tirmidiy riwaayadda tirmidiga iyo wagayrihi ayrkii sida xaakim iyo bayhaqi oo kale iyo waayahay xadiidkana ikhwaani fawaa'idda ku jirta aada iyo aad ayay u badan tahay kuwa aynu qaarkood soo xusnay ayaa ka mid ah waxaa kaloo aynu ka arkaynaa cidda cid sooraysa ama marti qaadaysa inay soo dhoweyso ay wejiga u furto hadallo wanaagsan ay ku hadasho oo martiqaadkooda inay raalli ka tahay oo ay ku mafsuudsan tahay u muujiso waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidkan gaajada qudheeda in laga takhalluso baashu dee waa aafa mogta gaajada qudheedu waa aafa weeye ya ilaahay jala wacalaa arsaaqdiisuna qof walba waa mid u qoran eelaanad filayn baa ilaahay kaa siinaya hadduu doono way qoranta arsaaqda ilaahay jala wacalaa waay iska wad qaala wuxuu uhi wacan khaalid ibni cumayr alcadawiy khaalid ibnu cumayr alcadawi taabiciyun taabici weeye nusakha qaar waxaa ku dhacday khaalid ibnu cumar saama idin qoraya ya sida sawaabka ahi waa khaalid ibnu cumayr cumayr weeye alcadawi saxdu waa cumayr qaala wuxuu uhi khaabanaa waxaanu u khudbadeeyey cutbatu bnu ghaswaana saxaabigii la odhan jiray cutba ibnu ghaswaana bisukuuni zaay wa kaana wuxuu ahaa saxaabigaasi amiiran amiir buu ka ahaa cala lbasrati basra meesha la idhaahdo ayuu amiir u ahaa wuu noo khudbadeeyey faxamid allaha ilaahay buu mahadiye waahnaa calayhi ammaantiisana wuu soo celceliyey uma qaala dabadeetana wuxuu yihi amaa bacdu intaa dabadeed faina addunyaa adduunyadu qad aadanat waxaay ogeysiisay oo ay iclaamisay bisurmin gu'itaan inay go-ayso ay dhammaanaysa iclaamisay wawallad way jeedsatay xadaa'a xaal ay degdegayso iyadoo degdegaysa jeedsato sii socota walam yabqa kamana hadhin minhaa adduunyada xaggeedii ilaa subaabatun hamba mooyaane ama goror ka subaabati linaa'i gororka yar ee weelka ku hadhoo kale ah oo yatasaabuhaa uu gororsado intuu maaragtay meel isugu gegeeyo saaxibuhaa qofka cabaya gororka yar ee weelka ama biyaha ama caanaa laga cabay ku hadha waxa yar ee ku hadha ee qofku markuu doonayo intaa inuu ka saaro intuu meel isugu geeyo dabadeetana uu ka heensado waxaasoo kale mooye wax kale kama hadhin waayo rasuulkaa sheegay calayhi الsalaatu wasalaam oo yidhi bucidtu ana wasaaca ka haatayn soo ma aragtid marka inay adduunyada iska dhadhowdahay oo ay haatan iska maaragtay gebagebo taagan tahay buu sheegaya waa waagaa waa kun iyo dhowr boqol oo sano ka hor waxaad maanta u malaynaysa ya wuxuu ihi صaxaabigaasi waa inakum idinkuna waa waana aada iyo aada u xeel dheer muntaqiluuna waa ka guuri doontaan minhaa adduunyada xaggeeda ilaa daarin daar baa u guuri doontaan daartaasoo laa zawaala lahaa aan zuulahayn faاntaqiluu la guura bkhayri maax bxadratikum waxaa haysaan kiisa wanaagsan la guura oo mar haddaa geedi tihiin waxa la guurtaan wax wanaagsan camal fiican wax ilaahay agtiisa aad janno iyo abaal fiican ku heshaan fa innahu qad dukira lanaa maxaa yeelay xaqiiq ahaan waxaa naloo sheegay mar haddii saxaabigu idhaa waxaa naloo sheegay ama waxaa nala amraynaa yacnii rasuulkaa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam weeye ana alxajara in dhagaxa yulqaa laga tuuraayo min shafiiri jahannama jahanama dacalkeeda oo fayahwi fiihaa uu ku hoobanayo sabciina caaman ay qadra sabciina caaman toddobaatan sannadood uu kusii hoobanayo in leeg oo laa yudriku lahaa qacran weliba gunteeda aan u gaadhahay wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye latumla'anna waa la buuxin doonaa jahanabada intaa leeg waa la buuxin doonaa waa ka rabbi qur-aanka ku sheegay jahanabi markaa aada iyo aada bay u weyntay gunteeda ayaa dhagaxaasaa toddobaatan dhagixii lagu tuuray baa toddobaatan sano uun hoosuun ugu sii soconaya ballarhkeedu intuu leegya baad u malaynaysa eesha caynkaasa haddana waa la buuxin doonaa taasuu u sheegay afacajibtum miyaa yaabteen iyagii buu la hadlayaa miyaa yaabteen marka baabulkhawfki xaggii khawfkiibuu u saaray oo inay jahanabi dambayso weliba la buuxin doono ayuu u caddeeyey afacajibtum ma yaabteen walaqad dukira lanaa waxaa naloo sheegay ana maa bayna misraacayni labada fardadood inta udhaxaysa min masaariici اljannati fardadaha albaabada jannada ka midi masiratu arbaciina caaman afartan sano in loo socdo inay tahy masaafo afartan sano loo socdo inay leeg tahay walaya'tiyana waxaa ku iman doona calayhaa korkeeda macnihii jannada yowmun maalin wa huwa isagoo ama fardadaaba dheh yowmun maalin wa huwa isaga oo kadiidun la buuxa min azixaami cidhiidhi dartii isagoo la buuxa misraaca waxaa la idhaahdaa waxaanaynu fardadan idhaahno albaabku marna waa mid un dhankan loo wada furayo ama dhankan loo wada furayo marna waa laba qaybood soo maaha ya oo saa isugu imanaya oo barhna xaggan loo furayo barhna xaggan loo furayo marka markuu albaabku labada qaybood yahay ee dhexda isugu imanaya ayaa qaybtana waxaa la idhaha misraac qaybtana waxaa la idhaahdaa misraac ma garata labadaa misraac weeye albaabku uu leeyahay albaabada qaarna dee waa mid keliya oo laba misraacba ma laha marka waxaa naloo sheegay buu leeyahay labada misraac ee ka mida masaariicda jannada ama albaabada jannada inay udhaxayso masaafo afartan sano loo socdo inay aada iyo aada albaabada jannadu u waawen yihiin baa halkaa laga qaadanayo sideed albaabna way leedahay waxaa haddana soo mari doonta maalin dadku ay isku cidhiidhyi doonaan oo albaabkaasi uu buuxsami doono taana waxaa laga qaadanayaa sida ay u badan yihiin dadka jannada gelayaa markaa iyaduna waa rajogelin soo ma dadkii markay baqdeen ayuu haddana xaggii rajadiina u saarayaa marka in la jamciyo khawfka iyo rajada saynu soo maray ayaa halkaana laga qaadanaya wuxuu uhi walaqad ra'aytunii waxaan is arkay saabica sabcatin toddoba xaalo aan toddobeeyo oan macnii lix toddoba ku ahay maca rasuulillaahi rasuulka ilaahay maciisana aanu nahay sala allahu calayhi wasalam yacni anigoo ah mid ka mida toddoba maa lanaa maanaan lahayn طacaamun cunto ilaa waraqu shajari caleenta dhirta mooyaane caleenta dhirtun baa noo cunto ahayd oonu cuni jira xataa qarixat ilaa ay boogowday oo ay nabaraysatay ashdaaqunaa qowlaladayadii ilaa ay markaa boogaysteen faltaqatu waxaan dhulka ka qaaday oo aan helay burdatan go-baan markaa helay maro fashaqaqtuhaa waxaan u kala dilaaciyey beyni aniga iyo wa bayna sacdi bni maalikin iyo sacd ibni maalik man sacd ibni maalik hada ya ikhwan sacd ibni malik waa kee cindak sacd waa sacd ibni abi waqaas baa hadda loo jeeda jazaaka allah khayr waa sacad ibni abi waqaas wey waayo sacad ibni malik baa isagaba lo odhan jiray wuxuu yihi fatazartu waxaan ku guntaday anigu waxaan guntaday binisfihaa barhkeed baan guntaday watazara zacdun watazara waxa uu guntaday sacdun sacadna binisfihaa barhkeedii kale u guntaday waanu kala goos kala jeexana famaa asbaxa alyowma maanta ma ahaanin minaa inaga xaggeenna axadun qofna ilaa asbaxa wuxuu ahaaday amiiran amiir mid u ah calaa misrin wadan min alamsaari wadamada ka mid ah yacnii raggeennii xaaladdaa adag soo maray ee sidaa ahaa madax baynu wada noqonnay oo nin waliba madax buu markaa meel buu madax ka yahay buuhi maanta wixii nooli de wixii nooli ninba meel buu madax ka yahay marka wuxuu sheegayaa xaaladdii adkayd ay soo mareen iyo waktigan dambe se ay isu bedeshay adduunyaduna had iyo jeer isbeddelkeedaa iska badan waxaa laga yaabaa ladnaanun inaan lagu jirin dhibuuna aan lagu jirin walba jambi bay dhigaysaa wuxuu uhi saxaabigu wa inii anigu acuudu billaahi ilaahay waxaan ka magan gelayaa an akuuna inaan ahaado fii nafsii cadiiman naftayda markaa mid ku weyn oo qof weyn isoo arka oo sharaf badan oo cadiima mid isoo arka wa cinda allaahi sagiira ilaahay agtiisana markaa ka yar oo ka liita rawaahu muslim laa xawla walaa quwata ilaa billah waa arrin aada u khatar badan inuu qofku waxa weeye isagu qof isla wen yahay oo qof weyn isoo arka oo cajiibah ya oo heer sare taagan ilaahay agtiisana qof xaqiir ahoo sagiir oo liita uu ka yahay waa fiqiga saxaabada iyo fahamka ay diinta fahmeen siduu u xeesha dheeraabay kuu tilmaamaysa qaala wuxuu uhi qowluhu aadanat huwa bimadilalifi ay aclamatu waxay ogeysiisay weeyi wa qowluhu bisurmina huwa bidami saadi ay binqiaacihaa inay go-ayso wa fanaayaha ay dhammaanaysay iclaamisay adduunyadu wa qowluhu wawalad xadaa-a huwa bixaain muhmalati maftuuxa huma daalin mucjamati mushadada xadaa-a huma alifin mamduuda ay sariicatan xaalay degdegayso wasubaabatuna waa hemaarsiga ama waxaa loo yaqaano markaa gororka iyo goba-da bidami saadi lmuhmalati wa hiya albaqiyatu yasiiratu waa waa hadhaaga yar weeye ee weelka ku hadha wa qowluhu yatasaabuhaa huwa bitashdiidi ilbaa'i qabla alhaayi ay yajmacuhaa uu isu urursado weeye qofka laaclaacaya weelkii ama heensanaya uu intu saa isugu geeyo deetana maarag ka laaco walkadiiduna alkahiiru lmumtali'u waa ka badan ee buuxa wa qowluhu qarixat huwa bifatxi lqaafi wa kasri raa'i qarixat ay saarat fiihaa quruuxun nabara yeelata weeyi ha qowlaladayadii ayaa nabara yeeshay sidaanu u cunayna caleentaa caleentaasna dee xoolahaa cuna ee dadkuma cunaan laakiin markan waxaa u geynaysay naf baa u geysay naf baa kolkan u geynaysay halkaa hainoogu joogo subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online